بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatanaad ee suuratu alanfaal waxaanu ku joogaa aayadda labiyo labaatanaad ee suuratu tawba allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha الnabiyu qul liman fi aydiikum min alasraa in yaclam illahu fi quluubikum khayra yu'tikum khayra يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم هذه الآيات وحكسغا تتمة حكم الأسرى dadkii la soo qafaashay ghaswadii beder xukumkooda dhammaystirankiisii ayaa aayaadkan ku sugan waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga waramay fi hadihi اlaayaat ana raabitaة اlislaami wاliimaan hiya aqwa rawaabit in xidhiidhka iimaanka iyo islaamnimadu uu yahay xidhiidhka ugu xooga badan ee dadka isku xidha wاladiina aawow ina اladiina aamanuu whaajaruu wjaahaduu bأmwaalihim وأnfusihim fi sabiili الlah wاladiina aawow wanasaruu ulaئika bacduhm أwliyaaءu bacd waxaa kaloo ku sugan bidaayada fi suuraة الtawbة الbaraءة min cuhuud الmushrikiina wa tafsiili axkaami mucaamalatihim waxaa suuradda bilowgeedu uu yahay beri noqosho laga beri noqonayo kuwa gaalada iyo mushrikiinta iyo cuhuuddoodii ama ballamadoodii iyo qaabka loola dhaqmayo axkaamta tilmaamaysa oo faahfaahsan ayaa rabbi ku tilmaamay bilowga suuraddan suuratu tawba براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وحكلوا آيات كان كسغا صفات المشركين وطبائعهم في معاملة المؤمنين nimanka mushrikiinta ah sifaadka xunxun ee ay leeyihiin iyo siday mu'miniinta ula dhaqmaan ee ballan iyo qaraabo midna aanay ugu tixgelinayn kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimmah yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum waakharuhum faasiquun waxaa kaloo aayaadka ku sugan alxahu calaa qitaali اlmushrikiina wa jihaadihim boorin laysku boorinayo in lala dagaalamo oo lala jihaado kuwa mushrikiinta ah alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum wahamuu biikhraaji اrasuuli wahum bada'uukum awala mara atakshownahum faallahu axaqu an takshowh in kuntum mu'miniin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cimaaratu lmasaajidi bilbinaa'i waaliqaamati fiiha laa yakunu ila lilmu'miniin waaraddu cala almushrikiina fi zacmihim cimaarata almasjid alxaraami duuna iimaan waxaa aayaadkan ku sugan in camiridda masaajidada ilaahay tabaaraka wa tacaala la camirayo waxaana ugu mudan masaajidda la camiro xaramka eh in cimaaradaas ama ha noqoto dhisideed iyo daryeelkeeda ama daacada iyo in lagu cibaadaysto lagu nagaado ha noqotee cidda camiraysaa inay yihiin kuwa mu'miniinta ah oo mushrikiinta iyo gaalada aanay ahayn gaaladana in lagu inkiray oo lagu radiyey yacni sheegashada ay sheegteen inay camirayaan masaajidada iyagoon iimaan lahayn ma kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعكلوا كسغا آياتكا فضل المؤمنين المجاهدين وجزاؤهم فضلك إيا ديراتك إليهن مؤمنين تا kulmiyey iimaanka iyo jihaadka iyo abaalmarinta fiican ee ay ka goosanayaan arrintaas ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhir wajahada fi sabiili اllah laa yastawuuna cinda allah wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم allah waxa u uhi subxaanah yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad ku tidhaahdaa liman cidda fii aydiikum gacmihiinna dhexdooda ku sugnaaday oo min alasraa kuwii lasoo qafaashay ka mid ah waxaad kuwaa maxaabiista eed gacanta ku haysaan ku tidhaahdaa in yaclam illaahu ilaahay hadduu ku ogaado fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda hadduu rabbi ku ogaado khayran khayr hadduu rabbi ku ogaado oo iimaan iyo ikhlaas ah yu'tikum waxa uu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida laydinka qaaday minkum idinka ay min alfidaa wixii madax furasho laydinka qaaday xoolo iyo maal wax ka khayr badan baa alla idin siinayaa qalbigiinna iimaan hadduu alle ku ogaado oo wayakfir lakum ilaahay waa idin dembi dhaafayaa ay maa waqaca minkum qabla alislaam lianna alislaama yajubu maa qablah wixii islaamka hortii idinka dhacayna rabbi waa idinka dhaafayaa waayo islaamku wuu tirtirayaa wixii ka horreeyey oo dhan wallaahu allana gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista halkaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in nimankii lasoo qafaashay maalintii beder ee muslimiintu ay gacanta ku hayeen ayaa la yidhi nebi maxamedow kuwaa waxaad ku tidhaahdaa haddii qalbigiinna khayr ku jiro ilaahay wuxuu idin siinayaa wixii laydinku furtee laydinka qaatay wax ka khayr badan baa alla uu idin siinayaa waana uu idiin dembi dhaafayaa rabbi sidaa ku dheh wallaahu gafuurun raxiim oo xoolihii adduunyada laydinka qaaday beddelkeeda alla waa idin siinayaa aakhirana ajar iyo abaal ayaad ka helaysaan allah waxau idhi wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada hadday nebi moxamedow doonaan ay biddicaa'i aliimaan iimaankay ku andacoonayaan adiga inay kugu dagaan amase ay kugu khiyaameeyaan hadday doonaan kuwan lasoo qafaashay ee odhanaya waanu islaamnay ama islaamnimadii raalli baanu ka nahay وجلاaل الدين السyuطي waxa uu odhanaya وin yuriiduu khiyaanataka ay bima أdharuu min الqwl hadday doonaan khiyaanadaada oo macnaha ay rabaan inay kugu khiyaameeyaan hadalka ay muujisanayaan hadalka ay muujisanayaanna jamalka ayaa hoosta futuuxaadka ku qabanaya wuxuu odhanayaa ay qowlahm narضى bالإslاam yacni odhaahday odhanayaan islaamnimadii raalli baanu ka noqonay taa inay kugu khiyaameeyaan hadday doonayaan oonay dhab iyo run ka ahayn wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada hadday doonaan nebi moxamedow oo islaamnimaday muujisanayaan adiga inay kugu khaldaan haddii ay doonaan faqad khaanuu llaaha dhab ahaan ilaahayba ayay khiyaameeyeen min qablu hore horeba ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay u khiyaameeyeen oo siyuuti waxa uu jalaaliinka ku odhanayaa ay min qabli badrin bilkufri beder horteedba gaalnimo ayay ilaahay ku khiyaameeyeen oo macnaha waxa weeyaan iyagoo dee dhinacna islaamnimo ka muujisanaya ayaa haddana gaalnimo iyo kufri ay ku socdaan oo khiyaanada iyo nifaaqa ay ku dhaqmeen ilaahay ma khaldi karaan waxna uma hoosaasin karaan laakiin camalkooda iyo dhaqankooda khiyaanada ah iyagoon ilaahay wax allo waxay ku yeeli karaan khiyaanadooda aanay jirin oo ilaahay sirtooda iyo caadkoodaba uu og yahay oo aanay ka qarsoonayn wain yuriiduu khiyaanataka khiyaanadaada nebi maxamedow hadday doonaan faqad khaanuu llaaha ilaahayba waa khiyaameeyeen min qablu hore oo beder horteedba gaalnimo iyo kufrigay samaynayeenba ay ku khiyaameeyeen fa amkana minhum ay fa amkanaka dabeed ilaahay waa kuu soo gacan geliyey nimanka minhum iyaga fa amkana minhum ay fa amkanaka minhum dabeed waa kuu soo gacan geliyey ay fii badrin yacnii maalintii beder kol hadday beder horteed khiyaamo kula dhaqmeen ilaahay maalintii beder ayuu ilaahay kuu soo gacan geliyey ay qatlan wa asraa dil iyo qafaalashaba oo waxaad layso iyo waxaad qabatood qafaalato uunad ka dhigtay jawaabka markaa wain yuriiduuda usoo qadaro falyatawaqacuu mihla daalika taasoo kale ha fishaan hadday dib ugu noqdaan taasoo kale ha fishaan waayo shardiga wain yuriiduu faqad khaanuu oo maadihi jawaab uma noqon karto laakiin jawaabka waa lasoo qadarayaa sida jalaaleynkuba uusoo qadaro hadday sidaa doonaan falyatawaqacuu mihla daalik kaasoo kale ha fishaan sidaa maalintaaba lagugu gacan geliyey eed uga aargoosatay taateedii un ha ku talagalaan wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada faqad khaanuu llaha ilaahay waa khiyaameeyeen min qablu ay min qabli badrin beder horteedba oo fa amkana ay fa amkanaka dabadeed gacanta ayuu kuu soo geliyey nebi maxamedow minhum iyaga kuwan khaayimiinta ah gacantaa beder laguu soo geliyey oo waxaad layso iyo waxaad qabato ood qafaalata ayaad ka dhigtay wallaahu ilaahayna caliimun kii u cilmi badan weeye xakiimunaa xikmad badan halkan waxay culimmadu tilmaamaan khiyaanadu inay tahay sifatu naqsin mutlaqan oon waxba laga soo reebaynoo mar walba khiyaanadu waa sifo nuqsaan iyo xumaan xambaarsan oo marnaba aan mamduuxahayn oon la ammaanin waayo waxay khiyaanadu ka dhacdaa fii mowdici li'timaan meel lays aaminay ayaa khiyaanadu ay ka dhacdaa oo yacni ay noqonaysaa in ammaanadii laga baxay laysku ogaa taasina waa sifo naqsi oon ilaahay lagu sifayn tabaaraka wa tacaala sidaa darteed lama odhan faqad khaanullaaha min qablu fa khaanahum lama odhan ee fa amkana minhum baa la yidhi sidii munaafiqiinta loo yidhi yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum ilaahay bay dhakrayaan allana waa dhakrayaa oo macnaha khidaacii ilaahay loogu tilmaamay calaa wajhi lmuqaabala halkan khiyaanadii rabbi laguma tilmaamin oo lama odhan faqad khaanullaha min qablu fa khaanahum waayo khiyaanadu mutlaqan waa madmuum oo wax laga soo reebaan jirin sababtana culimmadu waxay ku tilmaameen khidaacu maaha fii mowdici li'timaan meel laysku aaminay khidaacu kama dhaco khidaacu waa tab iyo xeelad ciddii aada ishaysaan ee nabadi idiin dhexayn aada kula dhaqmayso oo rasuulkuba salى اllahu alayhi wasalam waa ki yidhi alxarbu khudca yacni dagaalku dee waa tabaysi iyo xeeladaysi oo waa laysdagayaa oo laysu muujin maayo tabta iyo xeelada iyo dariiqa laysu soo marayo oo nebigu salى اllahu alayhi wasalam marka uu jiha doonayo inuu ku duulo waraa bigayriha meel kaleu tilmaami jiray si uu cadowga u marin habaabiyo waana xeelad iyo tab dagaal ayay noqonaysaa laakiin khiyaanadu iyadu waa fii mawdici اli'timaan waa meel laysku aaminay in ammaanadii laga baxo oo la khiyaameeyo taasina mar walba waa madmuumo ina allaha laa yuxibu اlkhaa'iniin sidaa darteed mukhaadacada iyo makriga iyo kaydka waxaa la yidhaahdaa waa asifaat اlmuqayada ama sifaat اlmuqaabala waa sifaat ku qaydan ciddii samaysee mutaysatay alla inuu kula dhaqmo oo wayamkuruuna wayamkuru اllah inahum yakiiduuna kayda waakiidu kayda yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum marka waa calaa sabiili اlmuqaabalati wاlmujaaza oo ciddii dhagarta iyo makriga iyo shirqoolka iyo dabinkaa dhigta ayaa tu ka daran rabbi u dhigaya marka waxaa la yidhaha asifaat اlmuqayada waxay ku qaydan tahay cidda samaysa ee lagu abaal marinayo laakiin si muطlaqan oo madax bannaan rabbi looguma tilmaamo laakiin khiyaanadu iyadu laa yuusafu llahu laa iطlaaqan walaa taqyiidan iyada iطlaaq iyo taqyiid midnaba xagga rabbi looguma tilmaamo oo laguma sifeeyo allah waxau ihi in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday oo biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodii ku jihaaday oo fii sabiili اllah ilaahay jidkiisa xoolahooda iyo nafahoodaba ugu jihaaday waa muhaajiriintii ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu u hijrooday madiina oo wajaahaduu jihaaday oo biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodiiba fii sabiili illaah ilaahay jidkiisana ugu jihaaday waa muhaajiriintiiye iyo waaladiina kuwii aawow ay aawowhum kuwaa soo dhoweeyey ee madiine ku soo dhoweeyey waa ansaartii ah oo wanasaruu ay wanasaruuhum una hiiliyey ulaa'ika kuwaasi muhaajiriinta iyo ansaartaasi bacduhum barhkood awliyaau bacdin waa barhka kale saaxiibadood iyo gargaarayaashooda weeyi ay fi nnusrati waalmiiraasi xagga isu hiilinta iyo xagga isdhaxlidaba badhba badhka kale saaxiibadood iyo sokeeyahooda weeyi oo waa isu hiilinayaan waana isdhaxlayaan waana qabla alislaam islaamka bilowgiisii hore markii iimaanka iyo hijrada laysku dhexlayay allah waxau ihi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin kuwa iyagoo mu'miniin oo rumeeyey laakiin maka aan ka soo hijroonoon madiine u hijroon cudurdaarna aan haysan waa kuwa cudurdaar la-aan gaaladii iska dhex joogeen ka soo haajirin maa lakum idinma sugnaanin baa layidhi mu'miniintiyey min walaayatihim kuwa gargaarkooda iyo nusradooda idinkama sugnaanin min shay-in waxba xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan kuwaa iyagoo mu'miniina maka ka soo haajiri waayey hiilkiinna iyo dhaxalkiinna iyo nusradiinna waxba kuma leh ilaa ay soo hijroodaan wain istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fi ddiini ay fii sha'ni ddiini arrinka diinka hadday idinka gargaar idinkaga gargaar dalbaan oo inaad diinta ugu hiilisaan oo ugu gargaartaan haddii diinta lagu soo duulo diinta inaad ugu hiilisaan hadday idinka dalbadaan fa calaykum korkiinna waxa ahaaday annasru gargaar iyo inaa u hiilisaan oo u gurmataan oo cid wal oo diin ahaan ugu soo duushay inaad uga hiilisaan baa idin saaran ilaa calaa qowmin qolo mooyaane oo iyaga aydaan uga hiilinay qoladaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga miihaaqun ballan idiin dhaxayso qolo ballan iyo cahdi idiin dhaxayso hadday ku soo duusho iyaga uga hiilin maysaan ilaa idinka ballan baa idiin taalla hadday iyaga islaayeen idinka waxa weeyaan ballan baa idiin taalle eh wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee arkaya og weeyaan halkanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awalan mu'miniinta muhaajiriinta iyo ansaartu horta barhkoodba barhka kale iyaga ayaa isu hiilinaya oo sokeeyo isu ah oo isu gargaaraya oo isdhaxlaya oo islaamka awalkiisii hore waxaa bannaanayd in iimaanka laysku dhexlay iyo hijrada oo muhaajiriintu markay tagtay madiina ansaarta iyo muhaajiriintu yacni hijradaas iyo nusrada ay isu hiilinayaan iyo iimaankaas way isku dhexli jireen marka waxaa la tilmaamay iyagu inay yihiin kuwa isu hiilinaya isdhexlaya alansaaru waalmuhaajiruun muhaajiriintana waxaa loo hormariyey waa fadliga ay dheer yihiin ansaar waayo ansaari waa kuwii nebiga u hiiliyey muhaajiriinna iyagoo nebiga u hiiliye hiilkaa waxa u dheer hijraday maka ka soo hijroodeen ay madiine usoo hijroodeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariyan yacni haddaanay hijradu jiri lahayn dee waan soo hijroodo oo hijraa jirtae waxaan noqon lahaa ruux ansaar ka mid ah laakiin waxaan muhaajiriin ama hijrada ugu tirsanahay waayo dee hijraa jirto oo waan soo hijrooday marka taasi waxay tilmaamaysaa dee muhaajiriinta uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa ilan waa soo hijrooday rasuulkoodii iyo hormoodkoodii baanu ahaaye inay muhaajiriintu markaa ka mudan tahay ansaarta xagga fadliga sidaa darteed baa loo hormariyaa marka ansaar iyo muhaajiriin markii la tilmaamay nusro iyo dhaxalba inay isku leeyihiin ayaa waxaa la tilmaamay xukumka kuwa mu'miniinteen iyagu maka ku baaqi noqdeen kasoo hijroon wax cudurdaarana aan haysan kuwaa waxaa la yidhi maa lakum min walaayatihim min shay kuwaa nusradooda waxba idinkagama sugnaanin oo u gargaari maysaan ilaa ay soo hijroodaan alwalaaya waxa uu jamalku futuuxaadka ku tilmaamayaa bifatxi lwaaw alwalaaya marka la yidhaahdo inay tahay bimacna almuwaalaati fi ddiini wannusra diinta in laysugu heliyo oo laysku xidhiidhiyo weeyaan alwalaaya bilfatxi haddiise la kasriyo la yidhaha wilaaya waa bimacna sultaan oo waxa weeyaan madaxtinimadii iyo mulkigii ah marka iminka walaaya waa nusradii iyo tawaaruskii oo gargaarkiina iyo dhaxalkiina waxba kuma leh ilaa ay soo hijroodaan waxaase laga reebay diin ahaan haddii loogu soo duulo waad u hiilin kartaan halkaa waxaa laga qaadanayaa arrimo adduunyo haddii loogu soo duulo shaqo ku yeelan maysaan laakiin dagaal diineed haddii lagu soo qaado diinta idinku waajibinaysa inaad diin ahaan ugu hiilisaan iyada lafteeda waxaa laga soo reebay dad ballan iyo heshiis idinka dhexeeya mooyaane oo haddii kuwa kusoo duulay idinku aada heshiis tihiin uga hiilin maysaan bal islaamka cadaaladiisa iyo ammaanadiisa iyo khiyaano siduu uga fog yahay ciddii ballan lagula jiro waxaa la yidhi looga hiilin maayo waayo iyaga hadduu dagaal dhex maray dee iyaga waxa weeyaan nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa kol haddii cahdi kula jiraan ballanta ka bixi maayaan marka dadkii muslimiinta ahaa ayaa dee waxaa dhici karta qeybna inay gaaladii cuhuud iyo ballan ay ku wada jiraan qeybna aanay ku wada jirin markaa qeybta ballanta la gashaa kaga bixi mayso xataa kuwo kale haddii waxa weeyaan dee dagaal uu dhex maro marka ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun ballantu waa wax adag oo islaamku ma ogola ballan la galay in laga baxo xataa cidda lala galay gaal hadday tahay allah waxau yihi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale sokeeyahooda iyo gargaarahooda weeyi oo kuwa gaalada ah barhkoodba barhka kale ayay sokeeye iyo gargaarayaal u yihiin oo iyagaa isu hilinaya oo isu gargaaraya gaalo ilaahay waxau ihi ilaa tafcaluuhu haddaydaan sidaa samayn damiirku waxa uu ku dhacayaa muwaalaadka iyo mucaadaadka laga soo warramay xidhiidhinta iyo goynta oo jalaaleynku waxa uu soo qadarayaa ilaa tafcaluuhu ay ilaa tafcaluu tawalli lmuslimiina wa qaطca alkufaar haddaydaan samayn xidhiidhinta iyo soo dhoweynta muslimiinta iyo goynta iyo ka beri noqoshada gaalada sidaa haddaydaan samayn hee takun waxa ahaanayso macnaha dhacaysa kaanaduna waa taamadii eh takun ay taqac aw taxsul waxaa dhacaysa ama xasilaysa fitnatun fitno ayaa dhacaysa fil ardi arlada dhexdeeda ayaa fitna ay ka dhacaysaa iyo wa fasaadun fasaad iyo foolxumo ayaa dhacaysa kabiirun oo weyn fasaadkaa iyo fitnadaa dhacaysaana waa maxay jalaaliinku waxa uu odhanayaa ay biquwati alkufri wa dacfi alislaam waxaa fitnada iyo fasaadku ku xasilayaa dee gaala inay xoogaysato islaamkiina uu daciifo haddii muslimiintu isxidhiidhin waayaan gaaladana goyn waayaan ilaa tafcaluuhu ay ilaa tafcaluu tawalli lmuslimiina wa qaطca alkufaar haddaydaan samayn xidhiidhinta muslimiinta iyo goynta gaalada oo aydan la iman alwalaau walbaraa muslimka in la xidhiidhiyo gaalkana la gooyo sidaa haddaad samayn weydaan takun fitnatun ay taqac fitnatun fitno ayaa dhici oo fil ardi arlada dhexdeeda ka dhici iyo wa fasaadun xumaan iyo fasaad fasaadkaasoo kabiirun weyn waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu soo hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisana ku jihaaday waa muhaajiriintii iyo waaladiina kuwii aawow ay aawowhum kuwaa soo dhoweeyey ee hooyey ee madiine yacni kusoo hooye kusoo dhoweeye usoo dumay oo wanasaruu ay wanasaruuhum una hiiliyey waa ansaartii ulaa'ika kuwaasi muhaajiriin iyo ansaar hum iyagunbaa almu'minuuna kuwa rumeeye mu'miniinta ah ay iimaanan iimaan ama rumayn rumeeyey rumayntaasoo xaqan dhab ah oo aan dheeldheel ahayn lahum waxaa u sugnaaday iyaga makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risiq risiqaasoo kariimun wanaagsan oo janno ah inta loo dembi dhaafo oo dembi iyo macaasi oo dhan laga maydho ayaa waxaa lagu qurxinayaa karaamada jannada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku diyaargareeyey marka waa takhliyatun uma taxliya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu intaa dabadeed waxau jalaaleynku odhanaya ay min bacdi saabiqiina ila aliimaani waalhijra kuwa rumeeyey kuwii u soo hormaray iimaankiiyo hijrada dabadood kuwii saabiqiinta ahaa ee iimaankiiyo hijrada ku soo horreeyey kuwaa dabadood kuwii iyaguna rumeeyey oo wahaajaruu iyaguna hijrooday kuwaa hore dabadood oo wajaahaduu jihaaday macakum idinka la jirkiina jihaaday fa ulaa'ika kuwaasina minkum idinka ayay idinka mid ahaadeen ay min jumlati alansaari waalmuhaajiriin yacni haddaa ansaar iyo muhaajiriin tihiin kuwaa idinka dabadiin rumeeyey ee jihaaday ee hijrooday idinkay idinka mid ahaadeen oo ajarkiiyo abaalkiiyo wanaagga aada helaysaan bay helayaan wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ah ee asxaabu lqaraabaat bacduhum barhkood awlaa iyagaa u mudan oo u xaqnimo badan bibacdin ay biirsi bacdin barhka kale dhexalkiisa iyagaa u xaqnimo badan fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa iyagaa u xaqnimo badan in barhkoodba barhka kale u dhaxlo kitaabka alle ee hore oo lowxul maxfuudka ah ama kitaabka alle oo qur-aanka ah labadaba waa lagu fasiray ina allaha allana bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaal badan weeyi aayaddanna waxay nasakhday wixii markii hore bannaanaa islaamka bilowgiisii oo in iimaan iyo hijro laysku dhaxlo aayaddanaa nasakhday oo aayaddani waxay ku nasakhday inaan iimaan iyo hijro midna laysku dhexlayne xigto iyo nasab iyo qaraabo laysku dhexlayo sida dee axkaamta faraa'idku ay tahay ulul arxaamkanna loogama jeedo istilaax iyo erey bixintii ahlu faraa'idku ay u yaqaaneen dadka aan waxba ku dhaxlin laa fardan walaa tacsiiban sida abtigii oo kale iyo loogama jeedo istilaaxoodii cidda aan laa fardan walaa tacsiiban wax ku dhaxlin ayay ahlu faradka ama faradiyiintu ulul arxaam u yaqaanaan laakiin halkan waxaa looga jeedaa istilaaxii sharciga ama luqada carabiga asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ulul arxaam asxaabu lqaraabaat sida jalaaleynkuba uu ku fasirayo marka kan faraa'idku waa erey bixin fanniga u gaara laakiin ereyga asalkiisii sharcan wa luqatan waa qaraabada waana ka imika muraadka ah ee kii faradiyiinta ma aha marka waa ulul arxaami ee asxaabu lqaraabaat kuwa xigtada iyo qaraabada u saaxiibka ee xigtada ah bacduhum barhkood awlaa isagaa u xaqnimo badan bibacdin biirsi bacdin barhka kale dhaxalkiisa fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ayaanu ugu xaqnimo badan yaho awlaada aynu ku tacalluqino meelo kalena waa lagu tacalluqiyaa laakiin waxaa sahlan oo kuugu dhow awlaada madkuurka ah inaad tacalluqa jaara majruurka ka dhigto markaa dadka xigtada ah barhkoodba barhka kale iyaga ayaa isku xaqnimo badan inay isdhaxlaan sida kitaabka ilaahay ku sugan ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaaliya cilmi badan weeyi marka aayaddii hore tilmaamaysa dee in laysku dhaxlayo iimaan iyo hijro waxa weeyaan waxaa nasakday aayaddan wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah oo qaraabo iyo xigto ayuunbaa la ysku dhaxlayaa suuratu tawba waa madaniya aayaadkeeduna waa boqol iyo soddon aayadood suuraddan suuratu tawba sidaad arkaysaan bisin ma leh maxaa bisinka looga daayey aqwaal dhowraa ku jirta oo culimmada qaar waxay yidhaahdeen suuraddan hore anfaal iyo iyadu waaba isku suurad oo tii horuunbaa basmalo u ah culimmada qaar waxay yidhahdeen maya eh suuradda waxaa lagu bilowday yacni baraa-o iyo beri noqosho iyo cadaab iyo sayf iyo dagaal oo gaalo laga beri noqonayo oo birta laga aslayo oo ammaan aan lahayn baa lagaga hadlayaa suuradda dee basmaladuna raxmad iyo naxariis bay ka hadlaysaa markaa munaasab iskuma aha basmaladii raxmada iyo baraa-o oo ka hadlaysa cadaab iyo seef iyo beri noqosho laakiin sida raajixa waxa weeye in la yidhaahdo basmalada in suuradaha bilowgooda lagu qoraa waa sunna mutabaca sideeda loo raacayo markaa cuhmaan ibnu cafaan iyo raggii qur-aanka qorayey yacni may soo guurin oo nebiga kamay soo naqlin halkaa bisin inuu u yeedhiye oo macnaha ay ka soo qoreen marka maadaama aanay raggii qur-aanka soo naqliye ee qorayey basmalada aanay qorin waxay macnaha caddaynaysaa in waxa weeyaan dee wax nebiga ka sugnaaday aanay ahayn oo sidaa ay kala kulmeen bilaa bisinka maadaama ay sunna mutabaca tahayna sidii ay nebiga kala kulmeen ee loogu yeedhiyey ay ku qoreen ayuunbaa inakana ay nagu soo gaadhay marka suuratu baraa-a waxa ay soo degtay sanadkii sagaalaad ee hijrada oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu waxa weeyaan uu ka soo noqday tabuug isagoo tabuug u baxay ghaswatu tabuug soo noqodkiisii ayaa waxa weeyaan suuraddan suuratu baraa-a ay soo degtay waana xilli gaaladii in badan oo ka mida quraysh iyo waxa weeyaan kuwii kaleba ay cuhuud iyo ballamo badan oo lala gale ay ka baxeen markaa suuraddu bilowgeedu waxay ka warramaysaa beri noqosho laga beri noqonayo nimanka gaalada iyo ballamadoodii kol hadday buriyeen oo iyaguba ay ka baxeen afar qolaa markaa loo qaybiyey qolo ballan mudlaqa hore loogula jiray oo aan xadba lahayn yacnii cahdi mudlaqa oo aan muddaysnayn kuwo hore loogula jiray iyo kuwo aan ballanba lagula jirin aslan iyo kuwo lagula jiray ballan ka yar afar bilood saddexdaa qoloba xukunkoodii wuxuu noqday in lala galo ballan ku muddaysan afar bilood oo ka bilaabmaysa tobanka dilxija kuna dhammaanaysa tobanka rabiicu thaani oo maalinta tobnaad ee yowma alxaji alakbar yowma anaxri halkaa laga iclaamiyo si ay ugu talagalaan oo la yidhaahdo afartaa bilood ayaad ammaan iyo nabad iyo ballan haysataan meeshaad doontaanna aada mari kartaan kol hadday afartaasi dhammaadaan wax ammaan iyo ballan xidhani ma jirta eh waa ima sayfu waa ima alislaamu waa seef ama islaamnimo iyo waxa weeyaan inaad iimaanka usoo noqotaan kuwaasi waa qolo saddexdaa qolo waa isku xukun kuwaan ballanba lahayn kuwii ballantoodu afar bilood ka yarayd kuwii ballantoodu iska sii daysnayd ee muddo muxadadaba aanay lahayn in afartaa bilood loo qabto dabadeedna wax ballani aanu dhex ooline ama ay islaamaan ama jihaad lagu qaado qolada afraad waa kuwii yacni ballan lahaa laakiin ballantoodu afar bilood ay ka badnayd ballan afar bilood ka badan kuwii lagula jiray kuwaana xukunkoodu waxa uu noqday fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahu intay ku toosan yihiin ballantii ee aanay burin walow afar bilood haba ka badnaatee kula jira oo idinkuna ha ka bixina oo ballan afar bilood ka badan kuwii lala galay waa loo oofinayaa iyagoo ka baxa mooyaane marka afartaa qolo ayaa ay waxa weeyaan suuradda bilowgeedu ay ka warramaysaa cuhuudda iyo ballamadii gaalada lala gelayey yacni afartaa qolo weeyaan saddex qolo isku xukuna iyo qolo gooni ah sanadkii sagaalaadna nebigu sala allahu calayhi wasalam xajkii uma bixin oo isagoo xajka niyeysan maadaama gaaladii soo xajayso inuu gaalo dhexdeed ka muuqdo waa karaahiyste nebigoo xajka waa ka hadhay abubakar baanu mas-uul uga dhigay cali bin abi aalibna wuu ka daba diray sanadkaa sagaalaad ee hijrada oo waxa uu ku yidhi maalinta yowmulxaji alakbarka waxaad halkaa ka ogeysiisaa gaalada anlaa yaxuja bacda alcaami mushrikun sanadkaa dabadeed gaal dambe inaanu beytka ilaahay ee xurmada le usoo xajayn waanlaa yatuufa bilbeyti curyaanun nin dambe u qaawan ama gabadh dambe u qaawanine beytka inaanay dawaafayn wa anlaa yadkhula aljannata kaafirun jannada inaanu gaalfooda gelinayn u iclaami waman kaana lahu cahdun falahu ilaa muddatihi ninkii ballan ku jirayna ballantiisii waa loo dhowrayaa ilaa muddadeedii ay gaadhayso isagoo ka baxa mooyaane marka cali bin abi aalib ayaa ogeysiiskaa maalintaa yowmunaxriga halkaa kaga dhawaaqay allah waxau ihi subxaanah bara'aة min allahi warasuulihi ilى aladiina caahadtum min almushrikiin ay hadihi suura suuradan ama aayaadkani bara'aة waa beri noqosho beri noqoshadaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo warasuulihi rasuulkiisa ka ahaatay beri noqoshadaasoo waasilatun gaadhaysa ila aladiina kuwii caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a baraa-adan iyo berinimadan soo socotaa waa mid alle iyo rasuulkiisa ka ahaatay oo gaadhaysa mushrikiintaad la ballanteen fasiixu haddaba socda mushrikiintiiyay waa muddadii ballanta iyo ammaanka la siiyey fasiixu socda fil ardi ay calal ardi arlada korkeeda socda arbacata ashhurin bilaa afara waxa weeyaan socda waa afarta bilood ee ammaankiiyo nabadgelyada aada haysataan meeshaad doontana aad maraysaan waaclamuu waxaa ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaah ilaahay kuwa cajsi gelin kara inaydaan ahayn waaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelin kara inaydaan ahayn iyo wa ana allaha in alla uu yahay mukhsi lkaafiriina gaalada kii dullaynaya waadaanun ay wa haadaa kana adaanun ogeysiis weeyi adaan yacni lama madayo waayo aadaan haddii la yidhaha waa jamcu udunin dhegta ayaa lagu jamciyaa aadaan laakiin adaan ma madna marka wa adaanun ay wa haadaa kani adaanun ogeysiin weeyi ogeysiinta oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo warasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ogeysiintaasoo ila annaasi ay linnaas dadka la ogeysiinayo yowma alxaji alakbar xajka weyn maalintiisana la ogeysiinayo waa bisha dilxijo maalinta tobnaad ee acmaasha xajkee ugu badan la qabtee maxaa la ogeysiinayaa maalintaa dadka anna allaha bianna allaha in alleh berii'un uu beri ka yahay huwa alleh min almushrikiina mushrikiinta inuu alla beri ka yahay uunu shaqo ku lahayn wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay oo aanu shaqo ku lahayn fa in tubtum haddii haddaba aad toobad keentaan gaaladii fahwa towbadaa iyo noqodkaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka ka khayr badan odhan maysid afcalu tafdiil oo waayo dee xagga kale gaalnimada khayrba ma yaale khayrku waa un islaamnimada marka aslul yacni isamka macnihiisii asalkii khayriyadun ka macnee oo fahwa noqodkaasi khayrun khayr weeye oo lakum idinku khayr iyo wanaag idin yahay wain tawallaytum haddaad jeedsataan oo towxiidka laydinku taag waayana faaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn oo meelnaba aydaan kaga fakan karayn wabashir u bushaaree nebi moxamedow aladiina waxa kafaruu gaaloobayna bicadaabin cadaab ugu bushaareya cadaabkao aliimin ay muulimin xanuujiya bishaarada waxaa la yaqaanaa wixii faraxti leh marka waaba cadaab oo naxdin mooye iyo qoomame eh farxad ma laha eh maxaa bishaaro loogu magacaabay waa litahakumi walistihzaa waa jees jees iyo dheeldheel lagu dheeldheelayo oo waxa weeyaan la bahdilayo ayaa bishaaro loogu tilmaamay waxaa kaloo la yidhi wabashir bishaaradu waxay ka muuqataa calaa daahiri اlbashara dadka jidhkooda oogadooda sare bishaaradu waa ka muuqataa taasina shar iyo khayrba waa kulminaysaa oo khayr haddii lagugu bishaareeyana suruurka iyo farxaddu korkaaga way ka muuqanaysaa shar haddii lagu sheegana qoomamadu iyo murugadu korkaaga waa ka muuqanaysaa ana allaha bariiu min almushrikiina wa rasuuluhu jamalku futuuxaadka wuxuu kusoo naqlinayaa qiso lasoo wariyo oo ah cahdigii amiiru lmu'miniin caliy bn abi aalib ayaa nin reer baadiye ah ayaa maqlay nin qur'aan akhriyaya oo akhrinaya ana allaha bariiu min almushrikiina wa rasuulihi oo laamka hoos dhabay dadkii hore dee luqada carabigu saliiqo iyo dhalan bay u ahayd oo iyagoon qawaacid carbeed iyo naxwo dhigan ayaa haddana ay yaqaaneen macnaha carabiga iyo qawaaciddiisa iyo madluulaadka ay tusinaysa ereyada carbeed way yaqaaneen markaa markuu arkay ninkii caraabiga ahaa ninkan qur-aanka akhriyayo le bariiun min almushrikiina wa rasuulihi ayaa wuxuu yidhi ninkii reebaadiyaha in kaana allahu bari'a min rasuulihi fa ana bariiun minhu haddii ilaahay rasuulkiisiiba uu ka beri noqday dee anna beri baan ka ahay sidaasuu yidhi waayo macnihiibaa sidaa noqonaya wa rasuulihi marka la yidhaahdo marka waxaa lasoo naqliyey cali bin abi aalib marka abulaswad addu'ali inuu amray inuu dejiyo qawaaciddii carabiyada iyo naxwada oo faacilka marfuuca ah iyo mafcuulka mansuubka ah iyo mudaaf ileyga majruurka ah wahaakada in qawaaciddii luqada carbeed iyo qawaaniintii ay ku kala soconaysay kelimaadka iyo jumalka iyo ereyadu in la dejiyo markaa amray qaarkoodna qisadaa waxay u tiiriyeen cumar ibnu lkhadaab marka calaa kullin kii laga dhigaba cahdiga cumar iyo caliba waa uun qiso ku saabsan yacni wa rasuulihi wixii uu ninka acraabigaha ka fahmay iyo sababtii ka dhalato markaa qawaaciddii carabiyada in la amro oo khaliifkaasi uu amro in la dejiyo oo dadkii la baro oo macnuhu wuxuu noqonayaa haddii la yidhaha bariiun min almushrikiina wa rasuulihi ana allaha ilaahay beriiun wuxuu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta iyo wa rasuulihi rasuulkiisuu beri ka yahay waa cadaf buu noqonayaa oo macduufka iyo macduufu calayhiguna xukumka way wadaagaan marka waxay noqonaysaa mushrikiinta iyo rasuulku inay wadaagaan baraa'ada ilaahay oo ilaahay labadaba uu beri ka noqday taasina dee muraadka ilaahay ma aha waxaasha oo muraadku waxa weeye in ilaahayna mushrikiinta beri ka yahay rasuulkuna uu beri ka yahay marka wa rasuuluhu kuma cadfana min almushrikiina ee waxay ku cadfan tahay damiirka beriiun ku asturanee huwa o ana allaha in ilaahay beriiun uu beri ka yahay huwa alleh min almushrikiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu beri ka yahay waa haddii lagu cadfo damiirka beriiun ku asturan haddii jumlo istinaafiye laga dhigana dee wa rasuuluhu bariiun min almushrikiina laakiin marnaba laamka lahoos dhabi maayo taasina waxay ku tusinaysaa dee muhimadda ay leedahay xarakaadka iyo luqada carabiga in la fahmo muhimadda ay u leedahay fahamka kitaabka iyo sunnada iyo inay tahay mid aan laga maarmay wa adaanun wahaadaakani adaanun ogeysin weeye oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo warasuulihi rasuulkiisa ka ahaaday oo ila annaasi ay linnaasi dadka la ogeysiinayo yowma alxaji alakbari maalinta xajka weynna la ogeysiinayo maxaa la ogeysiinayaa ana allaha biana allaha in allah beriiun uu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay fain tubtum haddaba haddii aada toobad keentaan oo gaalnimo ka soo noqotaan fahwa towbada iyo noqodkaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka wain tawallaytum haddaad jeedsataanna faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaah ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn oo meelna kaga carari kara wabashiruu bushaaree nebi moxamedow aladiina waxa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkao aliimin ay muulimin xanuujiya ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum min almushrikiina waxaa laga soo reebayaa istinahan fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin oo mushrikiintii la yidhi afar bilood arlada korkeeda ammaan iyo nabadgelyo ku socda afartaa biloodse wixii ka dambeeya ammaan inooma xidhna oo waa inoo dagaal ama islaam oo ka bilaabmaya tobanka dilxijo kuna dhammaanaya tobanka rabiicu athaani yacni halkaasaa laga soo reebayaa oo ila aladiina kuwii mooyaane oo iyagu afar bilood ammaankoodu aanu ku xidhnayna wuu ka badan yahay ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah waa kuwii lala galay ballan ka badan afar bilood aynu hore usoo sheegnay kuwaad la ballanteen mooyaane oo mushrikiinta ka mid ah uma lam yanqusuukum dabeed aan idinka nuqsaamin oon idinka dhimin shay a waxba shuruuddii aada ballanta kula gasheenna waxba aan ka dhimin oo dhammaystiray wal xaalna aan waxba ka dhimin lam yudaahiruu aanay ku kaalmayn calaykum ay calaa qitaalikum dagaalkiinana aanay ugu kaalmayn axadan qofna iyagoo aan ballantaad la gasheenna burin ruuxna dagaalkiinna aan ugu kaalmaynoo iyana idinlamay dagaalamin cid idinla dagaalamasana idinmay soo raacin kuwaa mooyaane oo iyaga xukunkoodu waa maxay waa kan fa atimuu u dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballantooda intay doonta ha ahaato qaar baa maalinta dee aayaddaasi ay soo degaysa ka mid ahaa sagaal bilood heshiiskoodii uu ka harhsan yahay marka ama kuwaa ha noqdaan ama kuwo ka badane kuwaa fa atimuu u dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballantoodii laga galay u taam yeela ilaa muddatihim ilaa muddadoodii lala galay laga gaadhayo waayo ina allaha alla yuxibu waxa uu jecelyahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa alla ka baqana waxaa ka mid a ballanta in la buuxiyo on la baajin ilaahay waxau ihi faidan salaka marka ay baxaan ay dhammaadaan al ashhuru bilihii alxurumu ee xurmada lahaa faqtuluu laaya almushrikiina mushrikiintii laaya xaysu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan laaya ilan ballan idinma xidhna intii la qabtayna waa dhammaataye wakhuduuhum qabta oo nolol ku qabto qafaasha waxsuruuhum hareereeya oo cidhiidhi geliya oo dhinac walba ka joogsada waqcuduu una fadhiista lahum iyaga kulla marsad meel kastoo lagu gabbado iyo waddo kastana u fadhiista fa in taabuu hadday haddaba toobad keenaan oo gaalnimadooda ka soo noqdaan oo wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaadana ay oogaan oo wa aatow ay bixiyaan azakaata sakadiina ay siiyaan ciddii mutaysatay wa aatow markaa waa maadi ilan wa aatuu haddii la yidhaha amar bay noqon oo fadxadaa iyo damadaasa udhaxaysa amarka iyo maadiga aatow iyo aatuu wa aatow oo bixiyey azakaata zakadiina bixiyey fakhalluu u banneeya sabiilahum wadadooda hadday toobad keenaan oo salaada oogaan oo zakada bixiyaan dee wadadooda u banneeyaoo faraha ka qaada jidna ha u gelina hana dilina hana doondoonanina waayo ina allaha alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista kol hadday toobad keeneenna dee waman taaba taaba allahu calayhi halkan fa idan salakha alashhuru lxurumu laba midkood weeyi in horta afartan waxaa looga jeedaa ashhurulxurumkan afartii bilood ee loo qabtay ee la yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waa afartii markay dhammaadaan haddaba afartani ashhurulxurum ma wada aha oo dilxijay ka bilaabmaysay oo waxa weeyaan dee waxaa ku xigtay muxaram oo rabiicu lawal iyo rabiicu thaani marka dee dilxijo iyo muxaram waa ka mid ashhurulxurumkii laakiin labada dambe ka mid ma aha marka maadaama yacni ila ashhurulxurumku waxay ahaayeen dilqacdo iyo dilxijo iyo muxaram iyo rajab oo gaara saddex xidhiidha iyo mid gooniya oo rajabu mudara heshiiskan lala galayna dee dilxijo qeybteeda dambe iyo muxaram mooye labada ka dambeeya rabiiculawal iyo rabiicu thaani ashhurulxurum ka mid ma aha marka waxay culimmadu ku tawjiihiyeen waxa ashhurulxurum loogu magacaabay ama waa min baabi takliid oo kol haddii afarta bilood barhkood ashhurulxurum yihiin waxa la xoog badiyey oo la xoog roonaysiiyey jaanibkii ashhurulxurumka saasaa loogu magacaabay waana asluub fasiixoo asaaliibta luqada carabeed ka mida waxaa la yidhaha takliibku oo alqamarayn iyo alcumarayn iyo yacni waxa weeyaan labada shay in dhinac laysu raaciyo marka kaasi waa tawjiih ama waxaa looga jeedaa ashhurulxurumka bilaha xurmada leh ee dagaalkooda laydinka xarimay inaad gaaladii la dagaalantaan ilaa afartan bilood xurmay leeyihinoo waxaa la yidhi gaalo faraha ka qaada oo ha taabanina fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin marka ama waxaa loo jeedaa xurmada dagaalka laga xarimay afartaa bilood ama waxaa looga jeedaa ashhurulxurum waa min baabi taqliibo labada bilood ee ugu horeeyaa dee ashhurulxurumka ka mid a saasaa loogu magacaabay iyagoon wada ahayn marka waxaa la yidhaha afartaasi markay dhammaato dee markaa laaya oo halkaa ka heshaanba qabta oo ciyiidhiya oo waddo kasta u gala inay toobad keenaan mooyaane markaa dee waa ima alislaam waa ima sayfu allah waxa u yihi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain istajaaraka inta shardiyadii ficil bay ku xigsataa inta badan oo dee tacliiqu ficlin bificlin shardi iyo jawaab bay isku xidhi marka wain axadun waxaa loo soo qadarayaa ficil ficilka dambe fasiraya oo la mid a marka wain istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka midihi istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaam allah ilaahay hadalkiisa ilaa uu ka maqlayo uma abliqhu dabeed gaadhsii mushriga ma'manahu meesha uu ku nabadgelaye dhulkiisii iyo dalkiisii halka uu ku aamin noqonayo gee oo gaadhsii allah waxa u ihi daalika arrinkaas oo macnaha magangelinta iyo gaadhsiinta meeshuu ku nabadgeli lahaa oo ismu ishaaruhu wuxuu u wada noqon ijaarada iyo iblaaqa oo dalika ay liblaqu ay alijaaratu waaliiblaaq magangelinta la magangelinayo iyo gaadhsiinta la gaadhsiinayo meel uu ku nabadgalaa saabitun wuxuu ku sugnaado uu ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin sababteeda ayuu ku sugnaaday qoladaasoo laa yaclamuuna aan garanayn ay diin alislaam diintii islaamka aan waxba ka garanayn oo jalaaleynku waxa uu soo qadarayaa dalika biannahum qowmu laa yaclamuuna ay diin allah falaa budda lahum min samaaci alqur'aani falaa budda lahum min samaaci alqur'aani liyaclamuu ahawaaba waalciqaab waxa uu yidhi jalaaleynku dalika biannahum qowmu laa yaclamuuna ay diin allah falaa budda lahum min samaaci alqur'aani liyaclamuu yacni waxaa loo magan gelinayaa amase loo gaadhsiinayaa meel ay ku nabad galaan sababteedu waxa weeye waa in ay waxa weeyaan dee ilaahay diintiisii mar haddaanay garanayn inay diintii maqlaan oo laa yaclamuuna ay diin allah waxaanay garanayn diintii alle oo waa inay diintii alle gartaan oo ay maqlaan qur-aankii si ay u ogaadaan hadday islaamaan wanaagga ay helayaan haddii ay gaaloobaanna cuquubad iyo cadaabka ku dhacaya si ay u ogaadaan jamalkuna wuxuu odhanayaa dalika ay alamru bilijaarati wa iblaaqi lma'man biannahum qowmun laa yafqahuuna ma liimaanu wamaa xaqiiqatu ma tadcuuhum ilayh waxa uu yihi waxaa loo magan gelinayaa loona gaadhsiinayaa meel ay ku nabad galaan waayo waa dadaan iimaankiiyo waxaad ugu baaqasaba garanay marka hadafku waa maxay inay horta xaqii maqlaan oo qur-aankii maqlaan oo diintii ogaadaan oo iyagoo aqoon u leh dee markaa ama ay si bayino cad u qaataan ama ay u diidaan marka waxaad garanaysaa dee hadafka iyo ujeeddada qofka muslimka ah ama daaciga ah ama rasuulka uu rabbi soo dirayba dee hadafka ugu weyni dadku waa inay hanuunaan oo hidaayada la gaadhsiiyo waxaa kaloo halkan culimmadu ay ka qaataan xukumka musta'maniinta dadka maganta ah ee iyagoo gaala ah soo magan gala muslimiinta in la badbaadiyaa inay waajib tahay aayaddan waa laga qaadanaya oo wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu yacni jiwaarkii iyo magangelintii gaalku inuu yahay arrin layna amray ayaad halkaa ka qaadanaysaa qofkii magangeliyo kaa dalba sunnaduna way sii caddaynaysaayoo sanadkii sideedaad ee caamulfatxi ee rasuulku sala allahu calayh wasalam maka uu furtay sanadkaas nin gaalo umuhaani oo cali bin abi aalib ay walaalahayn ay magan gelisay ayaa cali uu doonay inuu kala baxo mushrigii uu dilo umuhaani markaa rasuulkay u sheegtay rasuulku markaa sala allahu calayh wasalam umuhaani waxa uu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani umuhaaniyey ciddaad magan gelisay annana waa magan gelinay halkaana waxaa laga qaadanayaa maganta muslimiintu waa isku wada midoo ka u yar iyo ka u weyn rag iyo dumar yacni midkood cidda uu magan siiyo waa magan islaam oo dhan looma dhaafi karo iska dhaaf dowlad iyo dadee awood iyo cudud leh qof caadi oo shacaba rag iyo dumarba qofka gaalkee uu magan siiyo in loo weydaarto madax iyo mijaba waa muxaram waayo dee qiimaha iyo cadaaladda iyo gobonnimada iyo sharafta islaamka ay ka mid tahay ciddii islaam uu na- magan geliyo inaan far la saarin ilaa laga gaadhsiinayo halkuu ku nabadgeli lahaa marka dee gaaladu gaalow gaal ma tahay uun maahee dadka musta'maniinta la yidhaahdo waa kuwa magantee ammaanka la siiyey oo gaalku marka uu eriboorta ka soo degee fiisaha dalkugalka ah la siiyo dalkugalka macnihiisu waa ammaan qofkaasi waa magan islaam nabad ammaan baa la siiyey ilan dagaalkumuu soo gelina kol hadduu magantaa ama ammaankaa ku soo galo ee, dee dhiiggiisu waa xaaraan oo la taaban maayo hadduu waxad gudub ama qalad ama dhibaato galo dowladday tahay dee inay tallaabo ka qaado iyo ama dib u celiso ama halkuu ka yimid ay u mastaafuriso laakiin asal ahaan yacni qofka halkaa fiisa ku soo galay ee waddan islaam yimid wuxuu magan u yahay dee ummadda islaamka ah dowlad iyo shicibba in la taabtaana waa xaaraan waxaa ka mid a mucaahadiinta dadka ballanta lala gala iyagoo gaalo ah in loo dhaafo dee ballantii oo lagaga baxo dee waa xaaraan waxaa ka mid a kuwa ahlu dimaha la yidhaha ee ahlu kitaabka ah ee xukumka islaamka ku hoos nool marka gaalada anwaacda dimiyiinta iyo musta'maniinta iyo mucaahadiinta la yidhaahdo iyagoo gaalo ah ayaa dhiigooda in la daadiya uu xaaraan yahay laakiin kaafirka dee xarbiga ee muxaaribka ee dagaalku inala dhex- inagala dhexeeyo ballanina aanay noo xidhnayn kaafirkaa xarbiga ah dee xalaalu dami walmaal ah alla waxa uu ihi wain istajaaraka hadduu kaa magangelyo dalbe axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ihi istajaaraka hadduu kaa magangelyo dalbo faajirhu istajaaraka uu kaa magangelyo dalbo faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu maqlayo kalaam allah ilaahay kalaamkiisa ilaa uu ka maqlayo uma abliqhu dabeed waxaad gaadhsiisaa ma'manahu meeshiisa uu ku nabadgelayo gaadhsii daalika ay alijaaratu waaliiblaaq magangelintaa iyo gaadhsiintaasi saabitun waxay ku sugnaatoy ku dhacaysaa biannahum bisababi annahum iyagu qowmun inay qolo yihiin sababteeday ku sugnaatay qoladaasoo laa yaclamuuna aan garanayn diinta islaamku waxay tahay kol haddaanay garanayn waa in la garansiiyo oo la gaadhsiiyo marka ama ha qaataan ama ha dafiraan oo ha diidaan kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta siduu ugu ahaanayaa cahdun ballan siday ugu ahaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa sidee gaaladiiyo mushrikiintu ay ballan ugu yeelanayaan ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen marka kayfa waxaa la yidhi waa istifhaamu tacajub waa istifhaam lala tacajubayo oo lala yaabayo oo bimacna alinkaar iyo diidma xambaarsan macnuhuna uu yahay dee nimanka noocaasa siday ballan u yeelanayaan ay laa cahda lahum ballanba ma laha eh waa bimacna alinkaar kayfa yakuunu kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta siduu ugu ahaanayaa cahdun cahdi iyo ballan siday ugu ahaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulih rasuulkiisa agtiisa siday ballan ugu yeelanayaan ku yeelan maayaane ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteenee cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kuwii aada kula ballanteen mooyaane ee fa- fama staqaamuu intay idiin toosnaadaan kuwaasi lakum idinka fastaqiimuu idina u toosnaada lahum iyaga waxaa la yidhi kuwii dee caamulxudaybiya lala galay heshiiska weeyaan cinda almasjidi alxaraamna masjidulxaraam waa la idlaaqaa iyadoo loola jeedo xuduudda xaramka oo dhan marka waxaa looga jeedaa xaramka agtiisa oo dee xudaybiya waxay ahayd iyadu xaramka yaanay ku jirin oo dee xalaashay ahayd laakiin kambalka xaramka halka ugu soo dhow bay ahayd marka allah waxa uu ihi ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad kula ballanteen cinda almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa kuwaad kula ballanteen mooyaane oo ballantii iyo cahdigii xudaybiya aada la gasheen fama staqaamuu kuwaasi intay idiin toosan yihiin lakum idinka ay ballanta ilaalinayaan fastaqiimuu idina u toosnaada lahum iyagoo ballanta u ilaaliya waayo ina allaha alla yuxibu waa jeceliya almuttaqiina kuwa alla ka baqa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa jecel yahay kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimah kayfa ay kayfa yakuunu lahum cahdun waa tacajubkii iyo layaabkii gaalo lala yaabayo ballandaradooda kayfa ay kayfa yakuunu lahum cahdun sidee ballan iyo cahdi ay gaala u yeelanayaan walxaal in yadharuu hadday idinka xoog roonaadaan calaykum idinka laa yarqubuu aanay ilaalinayn fiikum dhexdiinna aanay ilaalinayn ilan qaraabo iyo walaa dimmatan ballantoona sidee ballan loola yeelan iyagoo hadday idinka libin helaan qaraabo iyo ballan midna aan idinku badbaadinay yurduunakum waxay idinku raaligelinayaan biafwaahihim afafkooda ayay idinku raaligelinayaan wa ta'baa way diidasaa quluubuhum qalbiyadooduna afka baarkiisay rabaan inay idinku raaligeliyaan uurkooduse waa diidayaa wa akharuhum badidooduna faasiquuna waa kuwa daacada rabbi ka baxay bixitaankana ay ka mid tahay naqdu lcuhuudi waalmawaasiiq ballamaha ay burinayaan ee marnaba aanay oofinayn ilaahay waxa u ihi ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila ishtarow waxay ku iibsadeen kuwaasi biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen hamanaa qiimo iyo lacag qaliila yar waa adduunyo uun waayo xasanulbasri waa ki yidhi sidii hore inoo soo martay addunyaa bixadaafiirihaa hamanun qaliil adduunya oo dhan isku wada geeyo waa wax yar marka ishtarow waxay ku iibsadeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen hamanaa lacag qaliila yar fasadduu dabeed waxay ka horjoogsadeen dadkii can sabiilih ilaahay jidkiisii bay ka horjoogsadeen waayo inahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maakii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya laa yarqubuuna ma ilaalinayaan fii mu'minin ay fii shani mu'minin mu'min arrinkiisa kuma ilaalinayaan ilan qaraabo kuma ilaalinayaan iyo walaa dimmatan ballantoona ruux mu'min ah ballan iyo qaraabo midna u ilaalin maayaan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuctaduuna kuwa xadgudbay waa iyaga fa in taabuu haddii ay toobad keenaan oo wa aqaamuu salaata salaada ay oogaan oo wa aatow zakaata zakada ay bixiyaan fa ikhwaanukum walaaladiina weeyaan fi ddiini diinta idinkula walaala ah wanufasilu waanu kala dhigdhiganaa oo waan caddaynaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qolo ayaanu u caddaynaynaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo ogoo cilmi u leh waxaa loogu gaar yeelay walintifaacihim biha dadkoo dhanba waa loo caddeeyey aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka ay culimmadu u daliishadaan kufru taariki salaa qofka aan salaada tukan gaalnimadiisa aayaadka loo daliishado waayo waxaa laga tartiibiyey towbadii iyo salaadii iyo zakadii alukhuwatu fi ddiin waxaana culimmadu yidhaahdeen alukhuwatu aliimaaniyatu laa tantafi maca almacaasi wain cadumat wainamaa tantafi biintifaa'i aliimaan walaalnimada iimaanigaee diinta lagu walaaloobaa kuma zuusho dembiga iyo macaasidu intay doonta halla ekaatee waxaa walaalnimadaasi ku baaba'daa uun marka iimaankii ay ku salaysnayd meesha uu ka baxay la gaaloobo markaasunba walaalnimada diimeed meesha ka baxdaa marka halkanna waxaa laga qaadanayaa dee salaadda hadday oogi waayaan falaysuu biikhwaanikum fi ddiin walaaladiinni diinta ma aha kol haddii walaalnimo diineed laga anfiyana dee waa gaalnimay noqonaysaa marka waxay ka mid tahay waa masale kolley dee culimmadu ay ku kala duwan yihiin oo khilaafi ah laakiin aayaadka loo daliishaday ka mid tahay kufriga iyo gaalnimada salaad la-aanta qofkii salaadda isaga taga allah waxa uhi subxaanah wain nakasuu haddii ay buriyaan aymaanahum ballamadooda hadday buriyaan waxay nagu soo noqnoqon doontaa aymaanta ama iimaanka waxaan ujeedaa alyamiin ama al aymaan oo lagu idlaaqayo ballamaha marka jamalku waxa uu futuuxaatu lilaahiyaha ku odhanayaa wainamaa sumiya alcahdu yamiina liishtimaalihi calayhi haaliban waxaa ballanta iyo cahdiga dhaar loogu magacaabay waayo inta badan wuu koobsadaa cahdigu dhaarta oo inta badan cahdiga maxaa lagu adkeeyaa dhaar baa lagu adkeeyaa marka dhaartuu koobsanayay lagu adkeynayay lafteedii baa lagu tilmaamay ballanta lafteeda si loo tilmaamay adeegeeda marka jalaaleynkuna ay maanta iyo waxa weeyaan iyo laa aymaana lahum iyo laa cuhuuda bimacna alcuhuud buu ku macnaynayaa marka aymaanta cuhuud waxaa loo yidhi waayo dee sida haalibka ah dhaar baa lagu adkeeyaa wain nakasuu haddii ay buriyaan kuwan mushrikiintii aymaanahum ballamadoodii dhaarta lagu adkeeyey hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballantooday galeen dabadeed hadday ballan burin sameeyaan oo watacanuu ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraan oo wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama aimata alkufri gaalnimada madaxdeedii la dagaalama oo la dirira waayo inahum iyaga laa aymaana ay laa cuhuuda ballami lahum iyaga uma sugnaanin oo waa bilaa ballan lacallahum yantahuuna waxaad ku cilaysaa faqaatiluu la dirira oo la dagaalama lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga hadhaan gaalnimada iyo kufriga halkanna culimmada qaarkood waxay ka qaateen qatlu saabi rasuuli waddiin allah iyo rasuulka iyo diinta kacaayay dilkiisa maadaama uu kaafir yahay ayaa laga qaata wa tacanuu fii diinikum waayo waxyaabaha dilkooda laga tartiibiyey waxaa ka mid ah atacnu fi ddiin diinta inay duraan oo ay wax ka sheegaan laakiin dee cidda dilaysa ama xukumka oofinaysa maaha cid walba ee waa cidda talada haysa allah waxau ihi alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamayn waa boorin iyo dhiirigelin mu'miniinta lagu kicinayo kuwa la yimid asbaabtii dagaalka oo dhan dee inay la diriraan oo iska celiyaan alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dirirayn oo idaan la dagaalamayn qowmaa qolo qoladaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii buriyey oo wahamuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulka bixitaankiisa ay bixinayaan ay maka ka bixinayaanna ku hamiyey walxaalna ku hamiyey hum iyagu bada-uukum ay idinkuba bilaabeen awala mara markii ugu horreysana dagaalka ay idinku bilaabeen ama wahamuu alaa tuqaatiluuna maxaydaan ula dagaalamayn miyaydaan la dagaalamayn qowmaa qolo miyaydaan la dagaalamayn qoladaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii buriyey oo wahamuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulka bixintiisana ku hamiyey oo maka inay ka bixiyaan waa markay daaru nadwo intay ku shireen ay ka shirayeen inay dilaan iyo inay eryaan oy barabixiyaan iyo inay xidhaan ay ka shirayeen wa hum iyagu kuwaasi bada-uukum iyagaa idinku bilaabay dagaalka awala maratin markii ugu horreysayba dagaalka beder iyagaa idinku bilaabay idinkoon dagaalba u socon atakhshawnahum miyaad ka cabsoonaysaan faallaahu ilaahay baa axaqu u xaqnimo badan an takhshawhu inaad ka baqataan in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina qaatiluuhum yacnii la dirira oo la dagaalama yucadibhum allaahu ilaahay waa ku cadaabayaa biaydiikum gacmihiinuu ku cadaabayaa ood ku laynaysaan wayukhsihim ilaahay waa hoojinayaa oo waa dulaynayaa qafaalashaha qafaalataan oo nolol ku qabataan wayansurkum waanu idin gargaarayaa rabbi oo calayhim iyaga korkooda waa idinka gargaarayaa wayashfi waxaanu alle ku bogsiinayaa arrinkaas suduura qowmin qolo laabtooda ama laabahooda qoladaasoo mu'miniina mu'miniina oo wayudhib waxa uu tagsiinayaa kayda quluubihim qalbiyadooda cadhadoodi iyo ciilkeeda ayuu tagsiinayaa oo u zuulinayaa oo macnaha nimankan inaad la dirirtaan oo la dagaalantaan oo ka argoosataan ilaahay waa ku cadaabayaa gacmihiina oo waalaynaysaan waanu dulaynayaa rabbi oo nolol baa ku qabsanaysaan waanu idinka hiilinayaa rabbi oo idinkaa libinta ka helaya dad mu'miniinoy ciileen dhibna ku sameeyeenna ciilkii iyo cadhadii way kaga bogsanayaan oo waxaa la yidhi qolo reer khusaaca oo xilfi iyo bahwadaag nebiga la ahayd sala allahu calayhi wasalam ayaa reer bani bakar oo islaayeen ayaa qurayshi ballantii nebi moxamed intay ka baxday ay qoladii xilfigooda xilfiga quraysheed oo reer bani bakar ayaa ay u hiiliyeen oo khusaaca ayaa ay dagaal iyo waxa weeyaan dhibaato u geysteen marka markaad qoladaa dee la dagaalantaan nimankii hore loo ciilay ama la dhibayna laabtoodu waa ku bogsanaysaa ciilkooda iyo cadhadooduna waa ku zuulayaa ilaahay waxau ihi wayatuubu allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalayaa calaa man yashaa ciduu doono alla waa ka toobad aqbalayaa oo ciddii islaamnimo iyo hanuun ilaahay uu waafajiye uu u qoray dee way rumaynaysaa sidii abu sufyaan oo kale ilan waa islaamaye wallaahu ilaahayna caliimun waa ka cilmi badan xakiimun ee xikmad badan alla waxa u hi am xasibtum ma waxa u malayseen an tutrakuu in laydinkaga tegayo in laydinka tegayo miyaa moodeen oo u malayseen walxaal lamaa yaclam illaahu ilaahay aanu ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaalay idinka idinka mid yihiin walxaalna jihaaday lam yattakhiduu aanay samaysanin min duuni illaahi alla sokadii iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadiitoona iyo walaalmu'miniina mu'miniinta sokadotoona aanay samaysanin waliijatan saaxiib hoose iyo sokeeyo hoose aanay samaysan wallaahu allana khabiirun kii xogogaaluga weeyaan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay waxau yihi ma waxaad moodeen in laydinkaga tegayo iyadoon alla ogaan kuwa jihaadka la yimid ee alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta sokadoodna cid kaloo saaxiib hoosaada aan samaysan ee ku kaaftoomay walaaga iyo xidhiidhka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ah ma sidaasaa moodeen mid dhacaysa ma aha cilmigani marka waa cilmiga culimada qaarkood sida jalaaleynka oo kaleba ay ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya cilmigii muujinta iyo aragtida oo looga jeedo dee cilmiga ilaahay yacni waa labo mid waa cilmiga saabiqee asaligee hore oo ilaahay waxan oo dhan inuu hore u ogaa waa cilmi saabiq oo horreeyey cilmiga kalena waa ka ku tacalluqa shaygu marka uu dhaco ee la helo marka cilmigani kii saabiq ahaa ma aho dee horeba intan ilaahay waa u ogaa laakiin waa cilmiga ku tacalluqaya shaygii markuu dhaco inuu dhacay oo macnuhu waxa uu noqonayaa markii hore ilaahay wuxuu ogaa arrinkani inuu dhici doono marka uu dhacana wuxuu ogaaday inuu dhacay labada jeerba ilaahay waa ogaa oo cilmi uma soo kordhin laakiin shayga macluumka ah sifada uu cilmigu ugu tacalluqayaa kala duwano marna wuxuu ugu tacalluqayaa isagoo mawjuuda oo dhacay marna wuxuu ugu tacalluqsanaa in la heli doono oo uu dhici doono marka labada goorba ilaahay waa ogaa oo ogaal usoo kordho cusubi ma jire waa sifada tacalluqunbaa kala duwan waana cilmiga ay culimmadu ka cabiraan cilmiga uu ka ratibmayo abaalmarinta iyo cuquubadu oo ilaahay addoommada kuma ciqaabo waxna kuma siiyo cilmiga horuu sii ogaa oo qofku shaygii alla uu ogaa inuu samayn doono intaanu samaynba in waxa weeyaan inta la dila ama uu dhinto la yidhaha waxaa loogu ciqaabayaa waxaa la ogaa inuu samayn doono sidaa ilaahay ma sameeyo tabaaraka wa tacaala laakiin ilaahay waxa uu ku ciqaabaa shayga qofka marka uu sameeyo marka cilmigaa ka ratib uu ka ratibmayo althawaabu waalciqaab ee ku tacalluqaya shaygu marka uu dhaco weeyaan cilmigani ee cilmi cusub oo usoo kordhay ma aha marka muraadka iyo macnuhu waxa weeyaanuun ilaa ilaahay idinkala muujiyo la kala baxo oo arrinku uu kala caddaado laydinkala arko dee sidaa laydinku dayn maayo macnuhu waa sidaas alla waxa uu ihi maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina kuwa mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masaajidda alle inay camiraan uma ahaaninoo mid u suurtagala oo u habboonba oo dhici kartaba ma aha shaahidiina xaala yihiin kuwa ku qiraya oo ka markhaati kacaya calaa anfusihim nafahooda ugu markhaati kacaya bilkufri gaalnimo yacni suurtagalu ma aha inay masaajidada camiraan oo soo fadhiistaan oo ku nagaadaan iyagoo nafahooda gaalnimo kaga markhaati kacaya ulaa'ika kuwaasi xabitat way burtay acmaaluhum camaladoodu wa fi nnaari naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi marka macnaha wax u bannaan maa kaana iyo maa yakuunu haddaad aragto waa maa yembaqii waana waxaan bannaanayn muraadkuna waxa weeyaan dee gaal inuu masaajid camiro ama waxa weeyaan uu fadhiisto ama uu ku nagaado dee waa ka mamnuuc maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ama gaalada an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masaajidda alle inay camiraan uma ahaanin hadday dhismo tahay iyo hadday nagaansho ay ku nagaadaan tahayba shaahidiina xaala ay ku qirayaan calaa anfusihim nafahooda korkooda bilkufri gaalnimo ay kaga markhaati kacayaan ulaa'ika kuwaase xabitat waa burtay acmaaluhum camaladoodu wa fi nnaari naartana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi inamaa yacmuru waxa uun camira cid kale maahee masaajid allah ilaahay masaajidiisa waxa uun camira man axadkaa mana rumeeye huwa manku billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa aqaama oogay asalaata salaadana oogay wa aataa bixiye azakaata zakadana siiyey ciddii mutaysatay oo walam yakhsha aan ka cabsoon ilallaha alla mooye axad kale aan ka baqin facasaa ulaa'ik alla ilahe kuwaasaa mudan ama facasaa ulaa'ika kuwaasi waxay xaqiiqo ku yihiin an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanoonay inay ka mid noqdaan kuwaasaa mudan oo xaqiiqo ku ah camiridda masaajidaduna waa laba cimaara xisiya wa cimaara macnawiya cimaarada xisiga ee maxsuuska ee muuqata aynu arki karnaa waxa weeye dee dhiska masaajidada iyo in la daryeelo iyo in la nadiifiyo iyo in la udgooneeyo iyo in laga warhayo oo laga shaqeeyo oo la hagaajiyo waa cimaarada xisiga ee inoo muuqata cimaarada macnawigee taa kaba sii muhiimsanna waxa weeye waa cimaaratuhaa bilcilmi waalcibaada in lagu camiro masaajidada cilmiga iyo cibaadada waayo dhismo qurux badan oo la taagay waxba qiimo yeelan maayo gudihiisa haddaanu ku camirayn cilmi iyo cibaado alla waxau ihi ajcaltuma waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji xaajiga yani ka xajiyaya waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh camiridda la camirayo iyo ninka xaajiga ah waraabinta la waraabinayo ma waxaad ka yeesheen kaman aamana billaahi walyowmi alaakhiri sidii nin alla iyo maalinta dambe rumeeyey horta halkan waxaa lagu radinayaa kuwa iyagoon rumaynoon iimaan la iman yacni ka dhigaya xujaajta oo la waraabiyo iyo masaajidka oo la daryeelo yacni khayraadkaasoo la sameeyo in lagula mid noqonayo sida muuminiinta oo kale taasaa la inkiraya oo ruuxu isagoon rumayn dee masaajid uu daryeelo ama wuxuu u tara iyo xaaji uu waraabiyaa waxba u tari mayso biduuni iimaan waxay acmaashaasi qiimo iyo qadar iyo wanaag leedahay marka ay ka soo fusho iimaan iyo rumayn dhaba haddaba ajacaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami jamalku halkan waxa uu ka soo naqlinayaa samiin alxalabi inuu yidhi labadan jumlo in wax loo qadaraa waa daruuri sababtuna waxa ay tahay ama ka hore ha loo qadaraa ama ka dambe eh waxaan suurtagal ahayn in masderkaa siqaayada iyo cimaarada oo macno macaanida ka mid ah in lagu shabaho daato dawaada ka mid oo man man waa daato marka macno iyo daatana la yskuma shabaho oo suurtagal maaha masderka in lagu shabaho daatada man oo la yidhaahdo waraabintii iyo camiridii kaman ma mid oo kale ah suurtagal ma aha oo labada laysku shabahayaa ama waa inay noqoto macaani ama waa inay noqoto dawaato iyo daatooyin isku mid ah marka waxa uu yidhi ama ka hore ayaa mudaaf loo soo qadarayaa si daatada man loo waafajiyo oo daato daato loogu shabaho marka ka hore haddii calaa xadfi mudaaf la yidhaha macnuhu wuxuu noqon ajacaltum ma waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji ay ahla siqaayati alxaaji xaajiga in la waraabiyo kuwa ehelka u ah ee waraabinaya iyo wa cimaarata almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh in la camiro kuwa ehelka u ah ee camiraya kuwaas ma waxaad ka yeesheen kaman sida midka aamana rumeeyey marka ehelkii oo dadka wax waraabinaya ama camiraya ah ayaa lagu shabahay man oo kii rumaynaya ah marka waa daato daato lagu shabahayo waa isku haboon yihiinoo waa mutanaasib ama masterka siqaayada iyo cimaarada intaad sidiisa u dayso manta master usoo qadar si macaanida laysugu shabaho ama masaadirta oo markaana waxay noqonaysaa ajacaltumma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji ninka xajiyaya waraabintiisii ma waxaad ka yeesheen iyo wa cimaarata almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh camiridiisii ma waxaad ka yeesheen kaman ay ka iimaani man mid iimaankii oo kale miyaa ka yeesheen marka iimaankii iyo acmaashan siqaayada iyo cimaarada ayaa laysku shabahaya waa macaani dee munaasab isku ah masaadirta in laysku shabaho marka ma siqaayada iyo waraabintii xaajiga iyo camiridii masjidulxaraamka miyaa ka yeesheen kaman ay ka iimaani man mid iimaankii oo kale miyaad ka dhigteen acmaasha kaasoo aamano rumeeyey bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wajaahada u jiha- jihaaday oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana ku jihaaday laa yastawuuna ma sinna kuwaasi cinda allah ilaahay agtiisa kuma sinna oo ruuxan iimaanba la iman iyo ruux muumin ah wax la simoo laysu keeno ma aha oo ka-an muuminka ahayni wax kastuu sameeyo dee waa biyo codhaanshay oo midho ka goosan maayo wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qolada aldaalimiina daalimiinta ah waa kuwa aan rumayn xataa hadday khayr sameeyaan ilaahay ma hanuuninayo ajar iyo abaalna ka siin maayo ilaahay waxau yihi aladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaadiya wa anfusihim nafahoodaba kuwaasi acdamu iyagaa weyn darajatan xagga darajada cinda allahi alla agtiisa marka halkana afcalu tafdiil ama ismu tafdiil laysa fii baabihiyo ka weyn ha odhan waayo kuwaan iimaankiiyo acmaashan la iman darajaba agtooda ma taallo waxaana la kala fadilaa ama la kala weyneeyaa wax shayga wadaaga laakiin se ku kala sarreeya kuwanna waxaba yaraatee shuraakaa ama wadaaga kuma laha derajada waayo dee waa gaala darafka kale darafkan unbaa mu'miniina marka aslul ficilkii cadamada weynidun ka macnee marka aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wahaajaruu hijroodo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahoodana ku jihaadaya wa anfusihim nafahooda acdamu iyagaa weyn darajatan xagga darajada cinda allahi ilaah agtiisa yacni derajo weyn bay alla agtiisa ku leeyihiin wa ulaa'ika kuwaas hum iyagunba alfaa'izuuna kuwa liibaanaya yubashiruhum fawsgii baa la sharxaya waa maxay liibaantay gaadheen yubashiruhum wuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin naxariis oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa baxrulmuxiidka wuxuu ku odhanayaa aatow bihalaaثati umuurin fabasharahum allahu bihalaaثati umuur afar arrimoodoo waaweyn bay la yimaadeen aliimaanu walhijratu waljihaadu ilaahayna saddex arrimoodoo waaweyn buu ugu bushaareeyey alraxmatu wاlridwaanu wاljannaatu intabana nakira lagu keenay waana litafkiim weynayn iyo tacdiimin la weyneynayo lahum waxaa ugu sugnaaday fiiha jannooyinkaa dhexdooda naciimu nicmooyin oo muqiimun daa'im oo joogtaa oo aan laga jarayn khaalidiina xaalaayinkii ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadaa weligoodba ku waaraya ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaaday ajrun abaal abaalkaasoo cadiimun weyn wallahu aclam